Silin xoojii ammaanka magaalada Gaalakayo waliba uuse maamulka dowladda hoose degmada Gaalakayo go'aan ku saaraya gaadiidleyda nooga bajaajta walibana maamulkuuse sheegay in la diiwaangelin doono oo lansoo biyo doono lambaraan gaar ah gaadiidleyda bajaajleyda ee ujeeddada halkan waxa weeye maanta inaannu kilibkan ku duubno kilib abniga ku saabsan iyo bajaajyada magaalada sidaad ogtihiin bajaajyadu waxa ay sameeyaan xaalad abni oo mararka qaarkood ee dadweynaha ama sibilyaanka lid ku ah waxyaabaha ugu daran waxa weeye taargooyinka ayaa laga soo tagaa isagoo bilaa taargaah gaarigii la kaxaysanaya waxbaa lagu dhacaa mobilada lagu furtaa waxaa la sameeyaa dhinaca labada dhinac way ka furan yihiin laamiga bartankiisa dadka lagu dejiyaa haddii aad registration tiraahdid bahalkan dembiga galayaa leh xataa ma helaysid cid maaragtay u diiwaangeshan yahay oo cid u diiwaangeshan tahay ma jirto arrimahaas markaanu aragnay waxaanu ka soo saaray go-aan dowladda hoose waxay rabtaa inay hawl ka qabato ama ay ka qaado shaqo ka qabato insha allah waan maqlayna dacaayadaha magaalada lala dhex marayo triple b iyo waxbaa la siinayaa iyo magaciisiyo laakiin arrintaas waxaa weeye dowladda hoose ayaa shaqadaas qabanaysa insha allah waxaa la samayn doonaa saddex waxyaabood ayaa la samayn doonaa insha allah ab ayaa lagu diiwaangelinayaa gaadiidkao dhan wadaha iyo mulkiilaha gaariga iyo nambaradooda iyo dhammaantood ciwaanada laga heli karaiyo meelaha laga heli karo o dhan baa la diiwaangelinayaa registration baa loo samaynaya waa la diiwaangelinayaa waxaa laga qaadi doonaa canshuurta ku waajibtay waxaa la samayn doonaa waxaa la xiri doonaa albaabka aan loo baahnayn ee dhinaca bidixda ah si aan dadkii ugu deginin laamiga dhexdiisa oo loogu waxyeelayn hooyooyinkii iyo gabdhihii aysan shil ugu gelin laamiga dhexdiisa iyagoo gaariga ka deganaya aysan gaari kale ugu dhicin ama aysan ugu dhiman waxaa kaloo la samayn doonaa number ayaa loo samayn doonaa bajaajyada weyn oo kaga qoran gadaal ama dhinaca meesha la isla garto kaasoo sheegaya haddii xataa taargada laga soo furo oo la damco in wax lagu dhaco ama wax lagu khashkhasho in nambarka gaarigaas la arko arrimahaasi waxay u yihiin asaas ama lafdhabar ayay u yihiin ammaanka iyo badqabka dadkeena insha allah howlahaasaa la qaban doonaa waxaa la rabaa inay soo dhoweeyaan dadka gaadiidka bajaajka iskale waxaa la rabaa inay soo dhoweeyaan magaalada oo dhan waa ammaankoodii imise gaari oo bajaaja ayaa habeenkii magaalada lala wareegaa oo dhallinyaro yaryar ay qaataan oo qoryo qaataan oo dooreyo qaataan oo lagu waxyeelayaa gabdhaha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada imise jeer ayay dhacdaa habeenkii inaad aragto gaari aan nambarba lahayn oo magaalada wareegayo ad cid aamini kartaa jirin haddaad fiiriso xataa kuwa taargada leh ma soo qaban kartid maaragtay registrationka meel ay kaga jiraan iyo cidda iskale sidaas daraaddeed tilaabo mar baa la qaadaya waa hawl weyn oo la rabo hadda in la qaado ololaheeda la qaado insha allah sidoo kale maamulka dowladda hoose degmada gaalakayana sheegay in diiwaangelinta baabuurta bajaajleyda yeeta toobeslaange arrinta kaleo aan rabo inaan sheega waxa weeye registrationka ama diiwaangelinta bajaajyadu lacag maaha waan diidnay runtii inaanu gaadiidka ama bajaajyada laga qaado lacag inta waddada loo istaaga la yidhahdo toban dolar baa laydinka qaadaya laydinku diiwaangeliyo iyo shan iyo toban baa laydinka qaadaya maya diiwaangelintu waa lacag la'aan insha allah wax lacaga laga qaadimayo canshuurta ay dowladda ku leedahay waxaan ahayn oo laga qaadaya gaadiidkaas si kastaba go-aankan wusax ku saari gaadiidleyda nooga bajaajta maamulka dowladda hoose degmada gaalakayo halan ee ammaanka magaalada